waa tahay hadda waxaana la jooga stuudiyaha aqoonyahanka abu maxamed abu maxamed soo dhowow waxaad muddo ku nooleed wadanka suuriya suuriya oo ka mid ah dhulka barakeysan ee shaam wararka idaacadda ka baxayeyna waad la socotay dabcan shaashadahana waad ka daalacanaysay wixii ugu dambeeyay hadda dhacaay suuriya oo aad ku nooleyd masaajidii aad ku tukan jirtay sida masaajidkii umowiyiinta waxaad arkaysaa magaalooyin badan oo aad tegi jirtay sida xamaah iyo dimashaq iyo ka waran isbedelkan ka dhacay suuriya
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam walaala waa mahadsantahy cabdilfataax waxaa ku dhowahay idaacatulfurqaan ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo cabdilfataaxow waa mashad yaab leh baad iga weydiinaysaa xaqiiqatanna ma aqaan hadda saan u cabiro maanta inaan arko ree asad oo dhacay oo xaafidul asad taallooyinkiisii afka ciidda loo gelinahayo iyo bashaaroo meel uku dambeeyay aan la aqoonin xaqiiqatan waa arrin weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala ku tusinaysa qudradiisa iyo maalmaha si isbeddelahayaan watilo kale ayaamu daawulaha bayna annaas marka koonkan allaa maamula waxaan filayaa inaan qofna maanta suuraysanayn maalmo kooban ayaa asad iyo maarata usradiisii la weyn doonaa maantana kulleyba waxaa farxad dareemaya dadka maxaabiista iyo mucadabiinta ku xirna shaam iyo suuriya dadka koobaad oo maanta farxadda dareemaya oo qaarkoodba aysan suuraysan sida muuqata inaysan noolaan doonin ama aysan maalmaha arki doonin waxaan arkaynay dad taqriiban soddon sano xirnaa iyo kuwa aaminsanba in xaafid weli nool yahay oo cunugan aabihiis bashaar oo mujrimkii weynaa ahaa oo maaragtay ninkan soo tarabeeyey qaar haddaba aan ogeynba in xaafid uu dhintay oo hadda ninkaasoo labadii kun maaragtay tegey ilaahay uu halaagay maaragtay aaminsan inuu nool yahay marka cabdulfataax ma ahan waxaan wax la suurin kara ma ahan yacni shucuurka dadkaas maanta annagoo og dee qoyskan wiilkan iyo aabihiis iyo adeerkiis iyo nimankan calawiyiinta nusayriyada ah waxay ka geysteen shaam iyo maaragtay si u burburiyeen magaalooyinkeedii iyo ummaddeedii iyo dhaqankoodiiba si ma aha wax macnaha soo kobi kara maahan nimankan aad sheegtay ee nusayriyada ah ee bashaar al asad kooxdiisa ah dadku waxay isugu jiraan kuwa maqlay iyo kuwa theory ahaan kutubta uga akhriyey waxa ay yihiin iyo usuushooda iyo mabaadi'dooda adigu indhahaaga ayaad ku aragtay calawiyiin iyo nusayriyo iyo marka la yidhaahdo qofkii aanan maqal werigiis ama aanan arag adigoo u sharaxaya macalimna waa tahay sideed u bari lahayd
walaale horta nimankan mabda ahaan waa shiico baatiniye ah weliba kuwooda qulaada ah oo aad u liita saa hadda sheegtaba caqiida ahaanna waa loo akhriyayo kutub maqaalaadka way ka buuxaan oo mabdooda waa la yaqaanaa hadda laakiin kuwa hadda jooga dad hadda maanta diin ku dhaqmahaya oo ama diin ama wax maarata qiyam iyo wax ilaashanaya maahan dad aada u liita oo aqaliyo ah oo gumaystihii reer galbeedku ay dadkan dusha ka saareen aadna loo nicib yahay weeyaan ummaddu aad ilaahay boqdigooda maarata dadka qulubta u geliyey wax lagu xishana ma lahan ama lagu soo dhaweysto dhaqankooda maxaad ka xasuusataa markii aad halkaa joogtay waxaan ka xusuustaa waxaa ceebta inku yidhaahdo kuu sheeka ku dhaho lacnatullaahi calaa khaalid bin weliid qul aamiin haa marka qofkii waa qof cusub marka xaraj buu gelayaa markuu muslim buu ahaa sunnihi buu ahaa wuu soo galay lacnatullahi calaa khaalid baa la yidhi aamiinna dheh
saxaabadii ayuu aflagaadeynaya haa oo maaragtay oo nacladaya marka waxaa weeye markaas waa dad aada u liita aamiin buu kuleeyahy qul aamiin qul aamiin dheh intuu asagu naclado buu kuleeyahy qul aamiin haddaad diiddo waa xujowday marka markaas waa lagu xiraya waxa kasaa dhici kara marka istihzaaga saxaabada in lagu jeesjeeso mucaawiye iyo waa waxaa weeye dhaqankooday ka mid tahay oo dadki laakiin way way og yihiin qofka inuu nusayri yahay oo diintiisu ay diintaas tahay laakiin hadda waxay ku maamulayaan magac xisbulbacthi alcarabi alishtiraki wax la yihahdo oo iyana diin la galo oo qawaaniin iyo nidaam lagu galale macnaha oo ilzaami aho qof kastoo ardayna lagu laazimay inuu barto macnaha oo maaragtay oo diin kale weeyaan cusub oo nin kiristana u sameeyey marka walaale xaqiiqatan cabdilfataax uu nimankaas waxaan kugu sifeeya ma aqaano waayahay marka laga hadlayo suuriya iyo dagaaladeeda sanawaadkii ugu dambeeyey ee sheeko dheer ayay u baahan tahay waa arrin wejiyo badan ah laakiin markaan ka eegno dhanka ee bashaar al asad maxaa keenay in yacni muddo dheer uu dadka muslimiinta ah uu dhibaateeyo inkastoo maanta isaga oo dulleysan waddankii uu ka baxay sideese ku yimid xukunka waddanka horta walaale waxan waa taariikh dheer oo mad og tahay juduurteeda iyo meesha soo martay iyo maaragtay asalkeeda horta ninkan aabihiis ayaa waddanka maamulahayay muddo fara badan ninka mujrimka oo dadka baabi'iyey buu ahaa aabihiis awta waa lagu kacay gaar ahaan reexama waa tuu baabi'iyey markuu baaba'shay ee dadkii ku kacay magaaladii u burburiyey dadkii intii kalena xabsi ayuu ku guray dadkii aqoon-yahanadii waddanka waa ka baxeen meelahaas carabahaas kale iska aadeen xijaaz iyo meelo kale iska aadeen dadka marka waxay kusoo hareen dad ninkaas isku haysto oo kooban oo maaragtay kula dagaalamay diintii dhaqankii xataa dugsiyo qur-aan ma lahan aslanba dugsi qur-aan oo la galo oo qur-aan laga barto nihaa'iyan kuma kuma yaalo qur-aankii ilahay ummadda kala dagaalamay culmadii waddanka waa ka baxeen ninkii marka saa marka u haystay waddanka markii dambe ilaahay subxana wa tacaala asaga waa tuu halaagay wiilkan oo lasoo diyaariyay oo cilmo yara marka ahaa ayaa waddanka loo dhiibay dastuurkii waxaa dastuurkii way bedeleen da-dii bay ka bedeleen marka cunugan ba waddankii loo dhiibay isagoo marka inkastoo hadda uusan cunug ahayn marka marka markaa waa yaraa markaa waa yaraa siyaasaddii aabihiis ayuu ku socday oo markii hore dadka wuu khidaacay wuxuu yidhi fufur baan sameynayaa maxaabiis buu sii daayey aabihiis dadkii u xiray ahaa waxaan xusuustaa cabdilfataax ow nin oo maxaabiistaa ka mid ahaa baa noo sheekeeyey wiilkiisoo taqriiban adoo kale ah oo nin weyn ah ayaa odaga baa la baraya wiilka odagu ma yaqaan macnaha oo isagoo meelaha caloosha ku jira ayuu odagu dhaala xiray marka wiilkiisii oo jaamacad dhigan baa la barayaa wiilkan wiilkaagi weeyaan waxaa la baraa in soomaaliya ay dhacday oo soomaaliya maaragtay lagu kala tegay oo maarata dowladda ay dhacday in maaragtay adduunkii marka doonta lasoo saaray marka wuxuu yidhi ninkaas wuxuu yidhi cidiyahan igu jira arkaysaan buu yidhi dhammaantood biinsaa la iga saara marka waa ciqaabta sunuufta macnaha xabsiyadii xaafid al asad marka ninkii markaa wuxuu sameeyey bashaar ahaa tafatux dadkiibuu xoogaa maaragtay soo sii daayey wuuna la xiday oo gabar reer xumaysan waa guursa dabcan malaha hor u qanfilayaa oo iyadan ahayn carabiyadaan ahayn macnaha marka xoogaa dadka saasoo ku khidaacay kadibna nidaamkiisii hore ku laabtay aabihiisoo qamcigii iyo caburintii cid hadli kartay qofku waa dhici kartaa in marka maaragtay masaajidii la galo musqulaha derbiga in lagu qoro yalcan bashaar ama lagu caayo laakiin meel kale oo mimbar kale u furan aduu markaad joogtay marka waa xilligii xaafid miya suuriya xaafid markii hore waa waan joognay kadib xaafid waa dhintay kadibna kanna waa waa waa waa isaga qabsay marka oo ilaa isna waa xilligu iska labadaba haa waan aad baan yani kulley aniga maanta inaan yani xaafid maalin ku dhimanahay galabtaas shucuur bay lahayd maanta galabtana shucuur kale ayay leedahay marka cajiib weye sunnatullahi fi khalqi waa cajiib marka walaal ninkan marka wadankii saasuu ku qabsaday nidaam haddee badankiisu ku dhisan qamci iyo dee sirdoon iyo mukhaabaraad buu waddanku maamula ninkan waa nin dee foojiganoo dad aqaliya macnaha wey marka aad u foojigan yihiinoo qof kasta oo ay ka shakiyaan inuu waxun madax qaadi karo waa iqhtiyaalhayaan macnaha way dadka suuriya ku nool waa dad noocee ah waxaa muddo ku socday dagaallo ruushka ayaa dhinaca dagaal uga jiray waddanka oo weli saameyntii ku leh maraykankii yahuuddii wadamo fara badan oo hadda xataa maanta khabarka waxaa ku jira yahuuddu inay soo sikadeen oo ay leeyihiin waxaan ka baqaynaa in naloo soo tallaabo dhinaca golan haydka oo kale ama jowlaan buuraha marka dadka suuriya oo intaasoo sano runtii mushaakilaadkaas faraha badan ay qabsanayeen haddana runtii adkaystay waa dad noocee ah marka dadka suuriya waa shacabkaas ad aragtay oo reer shaam dad aada u wanaagsan weeye oo tacaamulkooda iyo wanaagooda hadda reeshan lagama sheekayn karo bilmunaasaba dhaqan waxay u leeyihiin inay aada soomaali u qadariyaan oo qofka reer suuriya duu ku arko inuu aada ku ixtiraamayo si khusuusi ah dad aada maaragtay u baariyaala weeye ilaa xataa zamankii mucaawiya arrinta caan bay ku ahaayeen dad waxay isugu jiraan dee duriyaddii dadkii hore saxaabada iyo dadkii carabta ahaa iyo dad qowmiyaad kale marka xaqiiqatan dad macnaha waxaa ku dhacay asmo imtixaan iyo musiibo ah intaas oo sano dad jinsi kale ah oo aan ku diin ahayn oo aan ku dhaqan ahayn maamuleen weeyaan dad aada u nugul oo dhibaato ay maaragtay daashatay weeyaan saas ay tahay waddanka waad og tahay waa waddan barakaysan wey macdaalika lagama faa'iidaysan dhaqaalaha wadanka sidii la rabay ma ahan marka dadka in la faqri lagu abuuro khubuska la cuno dowladda maamusha marka qofkan khubuskii ku quraacanayay oo rootigii rootigii dowladda maamulaysa dhaqaalaha dhan kasta baa laga dagaalama dad masaakiina oo dhibanayaala weeyaan saasoo ay tahay aqoontooda oo maasha allah kala dhankan maadigana waxda waxbarto isxilqaama weyaan ilmahooda ku tashacana ilmahooda tarbiyeysta weeyaan marka reer shaam khulaasadu waa dad aada u qiimo badan weeye garaan suuriyaanku dad fiicfiican weeye maasha allah dhaqankooda tacaamulkooda wayhay dal ahaan haddaad u sharaxdo si kooban suuriya dadka aanan aqoon juqraafi ahaan amaba aanan tegin maxaad ku sifaan lahayd wadanka horta juqraafi ahaan annagu hadda waxaan u tukannaa xagga waqooyiga oo xaggaas kacbadan u tukannaa iyagoo dhahan kale bay usoo jeedaan oo koonfur ayaga usoo tukadaan dhanka annaga nagu soo aadan macnaha waa iska soo horjeedaa marka ayagu xagga u tukanayaan annaga xagga u tukanaynaa labada qoloba waxay hiigsanayaan kacbada kacbada kacbadaha ka dhexaysa haa marka dhulkaas cajiiba weeyo ardu zaytuun dhul barakaysan oo maaragtay qur-aanka ilaahi subxana watacaala ku ishaaray ardu maaragtay mubaaraka inay yihiin dabiica ahaan dadku iska aqoon yahana waa taqaanaa oo dhulka qeyb buurley ah iyo qeyb maaragtay saxraawi ah isugu jirtaa waa dhul inta badan dee qaboobe macnaha qaboobe aada u qabo macnaha oo aada inta badan wadanku waa dee qabow weeyaan taariikh ahaanna dee waa macqalka islaamka saxaabada khaalid bin waliid iyo abu cubeyda markay furteen ilaa maanta dhul islaam weeyaan macaalimta saxaabada iyo qubuurtoodana hadde waa xadis walaa xaraj culammada islaamka hadda maanta aad taqaanid oo hadda gaar hadda aan wax ku akhrisano waa dhammaan war imaam nawawi nawaaba ku dhashay darhad baa la qabsaday ibnu qayim waxaa weeye waa u dhow yahay waa azarci baa la dhahaa ibnu kasiir waa reer busra sheekh xusaan ibnu taymiya waa reer dimashqa weeyaan dhammaan ibnu casaakib salaaxudiin ayuubi kulluhum saxaabadii nabiga sal alay salam bilaal iyo abudardaa iyo yani lagama sheekeyn karo dhankan ximis waxaa ku aasan khaalid bin waliid oo reer ximis isagu maaha xaggaas ku dhintay raximah radi allahu tacaala canhu waa ardu saxaab dhankan kale dee waa ardu alambiyaa ibraahim calayhi salaam waxaa la sheegaa meel ka mid ah dimashq oo la dhaho barza inuu mar deganaa baasaa kule taarikhda ku qoran waa ardu alambiya calayhim salaam qabriga yaxya hadda masaajidkaas ku muuqanaya jaamic mooga ah waxaa ku yaala ra'su yaxya man qabrigi waxay ku leeyihiin nebi yaxya markii madaxa laga soo jaray intaa lagu asay ku leeyihiin masaajidka asalka kaniisad buu ahaan jiray oo siminta la wareegay marka ardu alambiya weeyaan waya dhulkan marka shaam dhul loolan muxuu u yahay dhul siraac mar walba horta ardu shaam cabdilfataaxa waa mahdu diyaanaad risaalaad macnaha ambiyada ilaahay ibraahim iyo luut calayhi salaam iyo abnaau ibraahim calayhi yacquub iyo ish cafan isxaaq iyo yacquub kulluhum waa dhulkaas barakaysan ambiyadu ay ku badnaayeen weeye ilaahay baa saa u dooray in macnaha dhulkan ilaa qiyaami saa xataa ciisa calayhi salaam iyo dajaal baa ku dagaalami doona muslimiinta iyo maaragtay yuhuudda ku dagaalami doona ilaa yuhuudi uu ka dhaho ilaa xarj ilaa dhagax uu dhaho muslimoo kaal kaalay dil yuhuudigan dil marka waa arrin xataa bacdu alculamaa waxay ku fasirayaanba xataa qiyaamaduba inay ka dhacayso ardu shaam shaam marka gaar ahaan suuriya maxaa laga filan karayaa hadda kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa la wareegay mararka qaar way dhici kartaa kacdoonka adigoo soo waday soo dadaalay mirihiisii in ma aragtay qolo kale ay kaa maroorsato marar kale way dhici kartaa in koox kaleoo kaa garab dagaalamaysay lagaa horkeenoo lagugu diro mar kale way dhici kartaa in xaajadu sidii loogu talagalay ay kuugu hagaagto maxaa laga fili karayaabay kula tahay suuriya cabdilfataax horta shaam waa afar wadan alurdun waa filistiin waa lubnaan waa suuriya lubnaan waad og tahay oo xaalkeeda waa qasan yahay filistiin waa dhulkaas dee jariixa ah urdun baa xoogaa degan suuriyana waa tan marta tawaasunka oo caalamka inta badan baad ogtahay oo marba adduunka waa isbedelaa marka hadda mandiqadan awala mandiqa xasaasi ahayd haddana way sii kacdoonkii oo isheeg barnaamijkii isheeg ghaza kadib ba horta isbedelaan imaadeen marka suuriya horta allah u aclam meesha ku dambeyn doonto hadda un guusha koobaad bashaar waa waa tegey oo caawa dee dadka maxaabiista ahaa iyo usrada dadkii intaa maxaabiista ahaa iyo maaragtay dadkii cadaabnaa horta caawa ciidoodii weeyaan iyo qof kastoo muslima oo maalkaas dhinacan la tacadufahay marka walaal horta ma naqaano say noqon doon waa intaa sheegto yani waa meeshan waa la isxadaaye juhuuddana waa la xadaa waana maaragtay waana isku guuraa waana arrin aada u xasaasi ahoo inaana ka hor dhicin baa fiican aan qiimayno hadda guusha koobaad horta bashaar waa ku daayey oo waa ciidamka rajiimkaas waa tegey saan filayna insha allahu tacaala kadib arrimahan filistiin iyo lubnaan iyo guddi way isku xiran yihiin laakiin hadda middan mid khatara weyd wax wax la filayey wax dhac labayo toban maalmood baa bashaar lagu weynahayaa oo meel ku dhacaysa niyo waa arrin yaab leh ilaahay maarata isaga xataa qaabkuu u baxay markaad fiirisid ma ahayn nin filayey in uu ka baxo dimashaq markii oo hore oo xalab hadduu dhihi lahaa waa bas wey anu waa baxaya waxba ahaan lahayd kugu dagaalamay oo maarata dhooltus buu sameeyey oo laakiin si xun buu u jabay oo dhan dhan oo hadda inta waddan haysto oo la isku haysto hadda meel ayna xagee joogaa qaar ay leeyihin waa dhuumanahaya qaar ay leeyihin ma marka niyo ninka ilaahay baa duleeyey marka waxaan ilaahay ka baryaynaa inuusan dadkaas hoojinin
gebagabadii marka caalamiyan marka loo eego adduunka isbedello ayaa dhacaya halkee buu caalamka u socdaa
ilaahay subxaanahu watacaala horta ayaa adduunka maamula isagana koonka iska leh cabdilfataax waa saashi adduunka dhan baa qasan oo maalin meel buu aadayaa haddana waxaan u malin showqaarad aan wax ka jirin adduunka maanta ma jirto inta badan oo waxunba adduunka isbedelaa socda haddii anugu koleyba waxay ila tahay arrimahan hadda se u socdaan horta xagga muslimiinta aynamaa kaanu filcaalam waxaa jira baraarug isbedella weyne way jiraan caalamka laftiisa quwadihii waaweynaa baa hadda aragtano isku dhacsan kulleyba toban sano ka hor siyo adduunka horta maanta maahan waxaad og tahay isbedeladan hadda maraykanka iyo ka dhacay oo xagga maaragtay maamulka ah oo lagu daray dagaaladan ruushka iyo kuwan hadda waxyaalahan bariga dhex ka socda markii la isku daro horta ni wax badan baa qarsoon laakiin waxaa shaki la-ana maalmaha iyo sanadaha soo socda inay wax un xambaarsan yihiin waxaa marka ka qaadanaysaa adduunka adiga waxaa samaynaysaa marka go-aanka qofkii go-aan qaata oo isku tashada waxaa inuu macnaha meel buu gaaraya adduunkan wuxuu isku bedelaa maalmo mathalan tusaale ahaan hadda haddii aad adiga hadda isku tashatoo kale mathalan soomaaliya joogta hadaad go-aan ku qaat inaad wax noqoto ha fiirin adduunkan waxba lama qaban kara adduunkan maalmo hal hal maalin shan iyo toban beri wuu isku bedeli karaa mogta marka adduunkana waxa weeye qofkii cazimiya go-aan leh ayaa kolleyba maarata go-aan saxa qaadan kara marka haddaan soo khulaaseeyo cabdulfataaxu adduunkan wuxuu u socdaa midii ilaahay ugu talagalay laakiin hadda sida muuqata in isbedello dhan kasta imaan doonaan oo khariido hadda khariidooyin hadda jira isbedeli doonaan kuwa siyaasiya iyo kuwa ijtimaaciba bay u badan tahay weliba sanaha dhow soo socda